barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somalycom kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axada koobiyo soddonka bisha mey sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga idinla soo codsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad idaacaddeenna ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo maanta uu marti noogu yahay abwaan da'yar oo hal abuurkiisa ku caawiya dhallinyarada daadsigu horta anugu badanaa waa badan xagga ma dhex tixraaco laakiin hibada ilaahay siiyey codkayga anugu waxa weeye abwaanna u ahay codkaygana waa ku meelmara waxaan jeclahaa hibada ilahay isna gabdhaha soomaaliyeed ku ammaan badanaa marka halkaas weye kaalimihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn daniyo xeel baan wadaa jacayl dir abaan hayaa bugiyo ubax ban sidaa dushadan saarayaa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horraynaya warkii dunida oo inoo akhriyo nuur xasan nuur
shirkadda soo saarta dayaxgacmeedyada iyo gantaalada ee space x oo ah shirkad uu leeyahay ilaan maaska oo ah bilyaneer maraykan ah ayaa sabtidii shalay hawada sare u dirtay laba cirbixiyan oo ka tirsan hay-adda arrimaha hawada maraykanka ee nasa howlgalkaas oo noqday kii ugu horreeya taariikhda oo ay shirkad gaar loo leeyahay dad ugu dirto meeraha maaris dayaxgacmeedka space x falcon nine oo shalay abaaro saddexdii iyo laba iyo labaatan daqiiqo ee galabnimo xilliga maraykanka laga ganay xarunta dayaxgacmeedyada ee kennedy space center ee gobolka florida ayaa waxaa saarnaa cirbixyeenada kale ah dag harley iyo bob benken howlgalka ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee laga diro gudaha maraykanka muddo sagaal sano ah madaxweynaha maraykanka donald trump oo ka mid ahaa dadkii daawanayay markii hawada sare loo ganayay gantaalkii tuuray dayaxgacmeedka space x falcon nine ayaa sheegay in awoodda iyo teknolojiyadda dayaxgacmeedkan uusan caadi ahayn waxaa kale oo uu sheegay in diritaanka dayaxgacmeedkan uu waddada u xaarayo tartanka ganacsiga ee dhinaca hawada sare mustaqbalka wuxuu mar kale ku celiyey ballanqaadkiisii ahaa in cirbixyaanada maraykanka ay mar kale ku laaban doonaan dayaxa iyo meeraha maaris marka la gaaro sanadka labada kun afar iyo labaatanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xalay sheegay inuu baajinayo shirmadaxeedka dalalka la isku yidhaahdo g seben ee ugu horumarsan dhinaca dhaqaalaha marka loo fiiriyo dalalka kale ee dunida shirkan ayaa lagu waday in maraykanku uu martigeliyo dhammaadka bisha juun ee soo socota hase yeeshee madaxweyne trump ayaa isaga oo saaran diyaaradda air force one ee qaada madaxweynaha u sheegay wariyaal la safrayey in shirka uu dib ugu dhigayo bisha sebtembar ee sanadkan madaxweynaha oo kasoo laabtay gobolka florida kuna soo jeeday magaaladan washington d c ayaa kooxda g seben ku tilmaamay koox aanan casri ahayn sidaas daraaddeedna uu ku soo darayo dalal cusub oo kale ah austraaliya ruushka kuuriyada koofureed iyo hindiya kooxda g seben ayaa hadda ka kooban dalalka maraykanka kanada faransiiska jarmalka talyaaniga iyo jabaan dhegaystayaal warka caalamka waa naga intaa
aad buu u mahadsan yahay nuur bukhaari oo warka dunida noo akhrinayay halkaad kala socotaan waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boosaaso noogu soo diyaariyay yuusuf maxamuud yuusuf
wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan uu marti noogu yahay sakariya siciid axmed oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso islamarkaana sameeya suugaan ay ka mid tahay hal abuurkiisa waxaana dhallinyarada ugu sameeyaa qisooyinka jaceylka si ay baraha bulshada ugu faafiyaan toddobaadkan ayaan ku waraysanay gudaha magaalada boosaaso waa ku dhowahay saaxiib yuusuf adiga iyo idaacad v o labadaba waa la salaamayaa aad baan ugu dhawahay saaxiib yuusufow horta laba kun iyo afariyo tobankii baan isku dayay inaan horta bulshada soomaaliyeed aan usoo bandhigi karo hibada iyo hal abuurka anigu aan leeyahay runtii waxa weeye dadkuna way igu soo dhoweeyeen waxaanan isku dayay in aan mataqaanaa marka hore waxaa layidhi horta marka koowaad adigu naftaada aamin marka adigu is-ixtiraaqyo aad dhahda anigu waxaan ahay waxa weeye aad iskaratid waxa adigu aad tahay bay bulshada kalena ku garan doontaa waxa adigu aad tahay saa darteed baan isku dhiirigeliyey go-aansaday inaan hibadan anigu ilaahay u isiiyey inaan bulshada usoo bandhigi karo waxaweye ilaahayna wuu garab qabtay bal waxaad iga warartaa waxyaabaha ugu badan ee dhallinyarada aad ka caawisid inaad muxuu ahaye hal abuurkaaga uga faa'iidayso maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah inaan mataqaana horta badanaa dadka hadda jooga badanaa waxay qiimeeyaan romantika iyo jacaylka waxa la yidhaahdo marka badanaa anigu halkaas unbaan howlahaas baan ku howlanahay inaan dhallinyarada waxa weeye qisooyinkooda mataqaana wixii ayaga ku dhaca intaba aan aan ugu soo gudbiyo fikradayda iyo waxa anugu aan ka aaminsanahay markaa iyo hal abuurkaygaba waxaad sheegtay in dhallinyarada aad ka caawisid hal abuurkaagana aad ku saacidid dhallinyarada maxay yihiin waxyaabaha dhallinyarada ku saacido oo aad markay kaa socodsadaan oo kale aada uga falceliso waxaa ka mid ah hadda tii ugu dambaysa oo qiso aad runtii cajiib u ahayd oo qisadaasoo waxay ahayd gabar ayaa waxaweye iyo wiil dhallinyarada aan saaxiibnahay gabadhu wiilka aad ayay u jeclayd isna aad ayay u jeclaa laakiin jacaylku sidiisuba xaasid ma waayo runtii waa la dhex galay oo balaa ka dhex shaqaysay waxa weeye kolley adduunyadu waa iska ma ogtahay maalinba heer bay joogtaa ma ogtahay saa darteed waxa weye markay caqabadihii adag ay hor yimaadeen bay la tashi la samaysteen say ugu gudbi lahaayeen iyo mataqaanaa se waa meesha u mari lahaayeen qof ka mid ah wiilka buu ahaa saa darteed waa marka go-aansada inaan bulshada soomaaliyeed aan ugu soo gudbiyo waxa weye halka aan ugu soo ixtiraaqo waxa anugu marka aan ka aaminsanay ama hal abuurkayga ah hal abuurkaaga oo keliya ma inaad dhallinyarada u samaysidbaa waxyaabahay kaa codsadaan oo kale haddii ahaan leed heesa jaceyla u samaysid ama gabayo jaceyl aad u samaysid ma intaasoo keliya kaa socodsadaan mise waxay kaa socodsadaan jaceyl iyo haddii ahaan lahayd in hees daadsi oo kale qof kale loo qaadayo bal arrimaha igaga waran daadsigu horta anigu badanaa waa dee marka badanaa xagga ma dhex tixraaco laakiin badanaa waxa weeye gabdhahan aad baan u ammaano gabdhaha soomaaliyeed meel walba ay daafaha dunida ka joogaan hibada ilaahay isiiyey codkayga anigu waxa weeye abwaanna u ahay codkaygana waa ku meel marayo waxaan jeclahay hibada ilahay isna gabdhaha soomaaliyeed ku ammaan badanaa marka halkaas wey meeshaan wax ugu soo bandhigo heesaha samaysid oo aad ku madadaalisid ee dhallinyarada iyaa kaa saacida sakriya
qaar horta anaa iska saacida qaarna dee waxa weye dad baan la gaashadaa abwaaniniga waaweyn baan la gaashadaa waa kaa barnaamijka hibada hal abuurka ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal waxaan gudageli doonaa marka heesahaaga iyo hal abuurkaagaba sakriya markay dhallinyaradu kaa socodsadaan oo kale inaad u samaysid hees ama gabay oo kale oo uu ku dhaho qofka waxaan u baahanahay heesta noocaasoo kale ah inaad tirisid ama qisadaas noocaasoo kale ah iigu dhacday ma wax kharashaadaad ka qaadaa dhallinyarada markaad shaqada u qabatid oo aad u samaysid heesta waxna kama qaata isfo dhallinyaradu waxa weeye anigu codkayga iyo mataqaana iyo hal abuurkaygaba waxaan sameeyaa in aan dhallinyarada ku caawiyo onlibis laakiin wax kharashaada iyo wax la-aga midnaba kama qaado oo waxaan dhahaa mararka qaarkood waxa weeye dee hoobay yidhaahdeen adigu laakiin anigu maba qaataba waxaanan mar walba ku howlanahay in aan dareenkooda un aan turjumo keliya laakiin lacagii waxa anugu ma qiimay waxaan qiimeeyaa only inaan magac yeesho on keliya muhiimadeedu waa intaa
way dhallinyarada marka heesaha ugu badan ee kaa soo codsanayaan oo labada qof wiilka iyo gabadha dhallinyarada ah ay doonayaan ay isku diraan oo kale maxaa ka mid ah oo aad waxaa ka mid a hees dareen runtii cajiiba leh oo runtii wakhti badan igaga baxay oo hees dareen iyo mataqaanaa qiiro badan leh oo wakhti badan igaga baxay waxaa ka mid a heesta yuusufow wiil baa iga soo codsaday saaxiibkay ah marka dareenkiisii uu isagu uu lahaa um iyo qaabku igu sheekaynayey un baan ka turjuba marka waxay leedahay jacaylku hadduu jiro anaa jarlayga dhiga jiradiyo dhiibtiisana jirkaygay ka muuqataa jirkaygay ka muuqataa hadiyo jeer qalbigayguna ma jooga waa maqan yahay dhinacaad iga jirtaabay naftuna ay sii jiidataa dhinacaad iga jirtaabay naftuna ay sii jiidataa marka kole eryadaasaa ka mida oo jacaylku hadduu jiro anaa jaar layga dhigay jiradii dhibtiisana jirkaygay ka muuqataa waayo dee isagaa ka arkaysaa qofka markuu hadiyo jeer qalbigayguna ma joogay wuu maqan yahay dhinacaad iga jidhaabuu hadiyo jeer iisii wataa macnaha dareenkiisaa iyo qalbigiisuba ninkaa cuntada iyo oontiinta waa ku go'a marka wiilka muxuu ka waday heesta isu samey inuu jacaylkiisa uu dareensiiyo gabadha inuu si dhab u jecel yahay buu rabay uu dareensiiyo mataqaanaa inuu de iyada qofaan ahayn uun dee adaan dumarkaa xushee miyaan ku xumayn karaa oo kaleete iyada unbuu ka xusha oo qof kale magu uusan rabinba saa darteed buu raba dareenka isagu uu aaminsan yahay qalbigiisa ah inuu ugu gudbiyo waa tahay waxaa jira oo kale sidee marka dhallinyarada uga faa'iidaysaa hal abuurkaaga waxaan uga faa'iideeyaa yuusufow meelo badan social mediaha bulshadu ay ku wada kulanto whatsapp facebook instagram meel walba oo mataqaana dhallinyaradu ay wada isticmaasho baan uga baahiyaa cododkayga iyo hal abuurkayga intaba ayagoo qoraal iyo iyadoo sod ahaanintawhatsappka waan ugu diraa instagramka waan ugu diraa facebooka waan ugu diraa meel walba oo social mediaha oo dhanba isagoo qoraal ahaan ah iyo isagoo cod ah oo anugu habeeyey oo mataqaanaa kombyuutarkaygaan ku habeeyey oo isagoo sod ahaan oo codkayga ah baan u raaciyaa oo si ay markaas waxa weeye ay bulshada ula wadaagaan dareenkooda iyo youtube waa leeyahay yusufow youtube waa leeyahay laakiin insha allah biidnillahi alkariim mar dhow baan rabaa inaan bulshada wax badan aan tuso hadduu ilahay nafti ii daayo weli waqhtigaygaan haystaa waay ilaa intay jeceshahay marka inaad adiga laftigaaga aad soo bandhigto sakriya marka laga yimaado dhallinyarada aad codadka iyo heesaha aad u dirto oo iyagana ay isku sii diraan wiilasha iyo gabdhaha sakriya goormaa la oran karaa waxuu ka mid noqon karaa fanaaniinta xilligan dhallinyarada ah ee ugu caansan inaad hal abuurkaaga soo bandhigto meelo badan ka hadashid anigoo aan ku xaqirayn in badan baa isku aragna goobo xaflada ah oo aad heeso ka qaadayso haddii ahaan lahayn kuwa caleemasaarka puntland xafladaha kale ee noocyada kala duwan ee lagu qabto magaalada boosaaso laakiin waxaa la inta badan jira sakriye inuusan hal abuurkaaga oo keliya uu ku kooban yahay inaad dhallinyarada un uga faa'iidayso yuusufow waa runtaa horta anugu waxaan joogaa puntland gaar ahaan waxaan joogaa magaalada boosaaso fankan iyo barnaamijyadan aad loogama xiiseeyo caqabadaha koowaadano haysta waa caqabadaha saa darteed waxa weeye markii waxa weeye aad isku dayday inaad soo baxda ama inaad mataqaanaa aad saa darteed marka haddii aanad noocaas haysan lahayd waxa weeye aan haysan lahayn meel baan gaari lahayn dowladda uyugeeda waxaan ka codsanaynaa inay fanka ay dhiirigeliyaan ay garab qabtaan oo waxa weeye ay dhallinyarada ay puntland fanka lagama jeclaa reyl marka laga hadlo anugu anugu muusig kuma hayso yuusufow reyl anugu muusig kuma hayso mana qaado hal abuurkayga only heesahaan samaysto anuun baan codkayga ku dhiiba oo kaliya bulshada kala wadaaga marka waa kaas yuusufow waaya marka laga yimaado dhalinyarada iyo heesaha jacaylka ah aad u duubto una dirtid adiga sakriy ahaan imisa heesood baa samaysay oo ka mid ah hal abuurkaaga maxaasena la wadaagi kadhaa yuusufow aad baad u mahadsan tahay runtii horta wax badan baan kula wadaagi karaa hees waxaa jidha ayadana la yidhaahdo saaxiib ayadoona jacayl ah oo la yidhaahdo ohay naftayda ay heelaney dareenku hagayey halkeebaad halkeebaad igu wadaa halkeebaad igu wadaa hablahageygayna jira adaa ugu haybad wacan hankayguna kula jira macaaney beybey hankayguna kula jira hayinka cashaqaan saaranahay hoybaan u ahay cishqiga hogaan buu igu wataa hogaan buu igu wataa yuusufohay nafteedaan canaanaya markan moogta yaah waa nafsad ahaanteedii noloshayda ohay nafteyda heelanay dareenku hagaya halkeebaad igu wadaa macnaha markay naftaadu meelaad meelaad ku rabin ku doonayn ay ku wado aad mataqaana waxaweye aan danaynayn aan ku danaynayn ay kuusii wado weye ahoy nafteeda ay heelan ay dareenku hagaya halkeebaad igu wadaa hablaha geyigeena jira adaa ugu heybad wacan hankayguna kula jira hablaha geyigeen ayadaan ammaanaya qofkaani rabin baan maaragtay baan ammaanay hablaha geyigeenna jira adaa ugu heybad wacan hankayguna kula jira waxaa ku jidhay aan arrinta laxan ku dirin haraaday haboonay dartaa hantaqa kuuma quuree heestanya wadaa iyo hab ku soo dhacaa shaqa macnaha heesahan iyo waxa aan kuu wado iyo dareenkan iyo waxaan kuu soo jiidinayo dee adiga waxaan ku wada waya hab ku soo dhacaa shaqaan leeyaha marka yuusufow
gabagabada barnaamijka qaybihii u dambeeyey ayaan soo gaarnay hibada iyo hal abuurka oo si toosa u dhegeysanaysaan dhegeystayaal idaacadda ee v o a waxaa rabaa ugu dambeynta inaan ku weydiiyo ilaa iyo intee jeceshahay marka inaad fanka soomaalida aad ka gaadho sakriya ilaa heerka ugu sareeya yuusufow intuu miqaam leeyahay insha allah baan rajeynaya inaan ka gaaro
dhallinyarada marka laga yimaado heesaha jacaylka inaad u dirto sakriye oo qoraal iyo codba aad u duubto maxay kaaga soo falceliyaan marka dhallinyarada haddii ahaan lahay wiilasha iyo gabdhaha labadaba yuusuf waxay iga soo falceliyaan ammaan iyo inay mataqaanaa iigu sii dhiirigeliyaan shaqadan aan u wado dhallinyarada yuusufow ammaan baan kala kulmaa iyo inay igu sii dhiirigeliyaan barnaamijkan aan dhallinyarada u wado iyagoo ka turjumayo dareenkooda marka waxaan kala kulmaa keliya inay dhahaan waxawey hore u soco gibgoyn khasa ma aha inaan soomaaliya dhan ku wada ammaanto kuwa ku mataqaanaa kule waxaan sidaan kan waa helaysaa laakiin maasha allah ku niyad jibinaya intaba waa arkaysaa laakiin dhallinyaradu maasha allah way dhiirigeliyaan saaxib intaad ku guda jidhay arintan maxaa kugu caqabada kugu cusleed ama kusoo food saartay markaasi maxaa nagala wadaagi kadha oo aad kala kulantay dhallinyarada wallaahi yuusufow waxaa haddaan ku dhaho waxaasaan kala kulmay been baan kuu sheegay madiga mar aan fanka inaan si fiican u dhexgalo aan damcayo niyadda aad iga galaybaa igu darnaydoo layidhi waxa weeye cod ma lihido fanaan ma noqon kadib laakiin isma aanan niya jibin go-aan waxaan qaata ah in aan anigu codkayga ku meelmari karo aanina u joojin karin khasamaha inaan muusig keliya ku hayso laakiin waxaan go-aansaday inaan horta marka koowaad bulshada aan ugu soo bandhigi karo codkan anigu aan leeyahay iyo hal abuurkayga iyo fikradda aniga ugu jidha kumanaan kunoo qof alxamdulilah laakiin waxa bulshada waxaan isku dayaa inaan wax fahansiin karo oon keliya meeshaan soo istaago inaan dareensiin karo shucuurta anigu aan aaminsanaya waxa aniga qalbigayga ku jira inay ila qaataan ayagu
farinta aad u dirayso gabagabada barnaamijkansoogaarnayuusufow fariin waxaan u dirayaa dhallinyarada soomaaliyeed weliba gaar ahaan dhallinyarada reer puntland inay mataqaanaa dadka iska soo saaraan oo bulshada waxaweye aan lagu mashquulin siyaasadda aan lagu mashquulin oo danta waxaweye dhallinyaradu ay iyagu waxaweye ay dadka iska soo saaraan oo waxaweye isdhiirageliyaan oo isgarab qabtaan haddaad maanta walaalka qalab qabatid beri wuxuu kuu noqonayaa hoy aad adugu aad hugsanaysidoo waxaweye dee meel buu kaaga soo baxayaa waxaa lay abaal la galana rag baa ugu qiimo badan marka dhallinyarada waxaan u sheegaya inay isgarab qabtaan waxaweye isdhiirageliyaan nin walba wax fakirka uula yimaado lagu garab qabto oo waxaweye lagu dhiirageliyo aan layska faraysan meel baa markaa kasoo bixi karnaa maas dhihi karaa oo hal meel baan bulshada iyo soomaaliyaba meel baan ka gaari karnaa iyo caalamka oo dhanba meel walba ay joogaan dadku soomaali wel meel walbay joogto waxaa la yuusuf nabad kubaar adiga iyo idaacadda v o ana idin salaamay guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkai hibada ee laabuurka oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda v o a anigoo yuusuf maxamuud yuusuf ayaa barnaamijka halkan idinkala socodsiinayey intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doono nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka nala socodsiinayey haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
mahadsanid maxamed kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku bilownay kooxda bayer monikh ayaa aad ugu soo dhowaatay hanashada horyaalka bundesliga ee dalka jarmalka si ay u qaado markeedii sideedaad oo isku xigta iyo markeedii soddonaad guud ahaan horyaalka kadib markii ay xalay fiidkii shan gool iyo eber ku dardartay kooxda fortuna dusseldorf goolasha laba ka mid ah waxaa saxiixay weeraryahanka dalka poland robert lewandowski saddexda soo hartana mid ka mid ah waxaa kooxdiisa ka dhaliyay ciyaaryahan mattias jorgenson labada kalena waxaa kala qaybsaday benyamin bafard iyo alfonso davis oo bayan uga kala ciyaara labada baal ee difaaca ciyaaryahan lewandaweski waxa ay u ahayd markiisii ugu horreysay ee uu gool ka dhaliyo kooxda fortuna dusseldorf sidoo kale waxa uu barbareeyey rikoorkiisii gooldhalinta ee sanadkii laadakuntodobayotobankii kaas oo ahaa in uu hal xilli ciyaareed dhaliyey saddex iyo afartan gool xilli ciyaareedkan waxa uu dhaliyey afartan iyo saddex gool waxaana suurtagal ah inuu gaaro konton gool bayan munik waxay hadda leedahay toddoba-iyo lixdan dhibcood toban dhibic ayay ka sarraysaa kooxda kaalinta labaad ku jirta ee brush iyo dortmund dortmund ayaase farqiga dhibcaha ee ay bayan kaga hogaaminayso soo yarayn karta haddii ay axadda maanta ah ka badiso kooxda qaybta uga hoosaysay horyaalka fadhida ee beterbon waxaa iyaduna guul muhiim ah gaartay kooxda werer bremen oo ka mid ah saddexda koox ee ugu hoosaysa ee baxsadka ka ah in ay ku laabtaan ciyaaraha heerka labaad ciyaarteedii shalay galab waxay hal iyo eber uga badisay kooxda shaalka goolka guusha waxaa u dhaliyay ciyaaryahan leonardo bittencourt guushan ayaa bremen u ogolaatay inay kaalinta saddexaad ee qaybta hoose u jirsato laba dhibic waxay hadda ku jirtaa kaalinta toddoba-iyo tobanaad siddeed iyo labaatan kulan oo ay ciyaartay waxa ay ka urursatay keliya shan iyo labaatan dhibcood ciyaarihii kale ee horyaalka bundesliga ee sabtidii dhacay intact frankfort laba iyo hal ayay uga badisay kooxda wolfsburg hertha berlin ayaa laba iyo eber dirtay augsburg halka hoffenheim ay hal iyo eber uga awood sheegatay kooxda mens ugu dambayntiina laacibka ciyaaraha tenniska ku xeel dheer ee u dhashay dalka switzerland roger federer ayaa sanadkan ka noqday ciyaaryahankii ugu dakhliga badnaa dhammaan ciyaartooyda isboortiga adduunka ku xamaalay qiimaynta sanadlaha ah ee ay samayso majalada ka faalloota xagga dhaqaalaha ee dalkan maraykanka ee forbes ayaa muujinaysa in federer uu kaalinta koowaad kala baxay ciyaaryahanka kubadda cagta ee kooxda barcelona iyo xulka argentina leonel messi kaas oo dakhligiisii sanadlaha ee uu xil ciyaareedkan sameeyey uu xisaameeyey coronavirus federer oo ku guulaystay labaatan koob oo ah tartanka grand islamka ee ciyaaraha tenniska dhanka ragga ayaa dhaqaalihii uu sanadkan soo xareeyey uu gaaray milyan oo doolarka maraykanka ah waxaa ku soo xiga ciyaaryahan christiano ronaldo oo u ciyaara kooxda kubadda cagta yuventus kaasoo helay sanadkan faa'iido dhan milyan oo dolar messi ayaa u dhaadhacay kaalinta saddexaad isaga oo helay milyan oo dolar halka neymar oo u dhashay brazil una ciyaara kooxda baris san german ee faransiiska dakhligiisii sanadkan uu gaaray milyan oo dolarka maraykanka ah qaybta shanaad waxaa xirtay ciyaaryahanka kubadda koleyga ee dalka maraykanka lebron james oo sanadkan sameeyey lacag dhan milyan oo dolarka maraykanka ah dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
aan intaasi kaga gudubno xubintii cayaaraha nuur bukhaari ayaa nala socodsiinayey
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
haatanna aanu jaleecno kaalimihii suugaanta waxaan idiin ciyaari doonnaa oo aan idiin soo qabannay heestan oo ay ku luuqaynayaan fanaaniinta cabdinuur jaas iyo deeqe axmed
daniyo xeel baan wadaa jacayl dir abaan hayaa tuugiyo ubax baan sidaa dushadan saarayaa See that.
baylaha maygaa celin maygaa celin dabaylaha mayga maygaa celin maygaa celin dan iyo gur baan wadaa dulqaad iyo raaxa badan diiq iyo darajan haya dushadan saara iyaa
heestaasi ayaan ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayey maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhanka farsamada waxaa naga caawiyey maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo